ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المية على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد أبو شريح العدوي وصحابي حديث كورني وي وكنيديسي iyo nisbadiisii magaciisa khuwaylid ibnu camrin way yidhaaheen camr ibnu khuwaylid waa labadoodoo la kala horreysiiya bal aqwaal kalena way soo aroortay kollay kunyadan buu mashhuur ku yahay laakiin bukhaari iyo muslimba waxaa dhacay sida halkan sheekuba dhiganayo alcadawiyu waxaa kaloo nisbadiisu u timaada alkacbiyu iyo alkhusaaciyu waa laba reeroo iyagu kacbina waa reer hoose ama waa badni khusaacana waa reerkii sare xaafid xajar baa wuxuu fadxulbaari kuba yidhaahaa ee waa ta aan leynay bukhaari iyo muslimba nawiba uu leeyahay san baa dhacday laakiin arrinta nadar baa ku sugan sababto saxaabigani waa reer khusaaca markaa in isagu oo waliba jilib reer bani kacb ibni rabiica la odhanayay buu kaba sii ahaa laakiin dee cadigii reer bani cadis meeluu kasoo galaa ma jirto ama cadigii qureysheed ha noqoto sida reerkii cumar ibn khadaab iyo jilibkoodii albaabka fura ama se haba noqoto reer kaleo iyaguna bani cadiy oo iyaguna reer mudar ahaa labada midna maaha alkacbi iyo alkusaaciy waa saxe laakiin alcadawiyu halkan nisbadan baa nadar ku sugan yahay allahuma haddaanay noqon isagoo ama cadigaa qureysheed reer bani cadigaa qureysheed xilfi iyo wax la la lahaayo saa looguma nisbeeyey bal horta waa saxaabigaasi wuxuu hi anahu qaala saxaabigaas baa wuxuu yihi camr bni saciidin nin camr bni saciid la odhanayay baa wuxuu ku yihi walxaal huwa camr bnu saciid yabcahu uu dirayo albucuuha ciidamo jamcu bacin weeye bacina waa faclu bimacnaa mafcuul walow si dee masarkii asalkiisa uu yahay laakiin ism mafcuul baa macnuya waa ciidankii la dirayey ilaa makata maka uu dirayo waa ciidan buu diraye maka uu dirayey ayaa wuxuu ku yidhi idan lii ayuha alamiiru bal aan kula hadle e ifasax amiirow bal ninkan camr bnu saciid camr bnu saciid ibn alcaas baa la yidhaha waa nin reer bani umaye ah nin saxaabiya maaha kollay dee taabici weeyo saxaabadii waa ka arkay walow ay ka cabiraan walam yakun min ataabiciina biixsaan ah waa nin loo yaqaanay alashtak loo yaqaanay wuxuu waali ka ahaa madiino waktigaas waana waktigii yaziid ibnu mucaawiya oo sanadii mucaawiya dhintay ee yaziid ibnu mucaawiya isagu uu noqday dee amiirkii guud ama khaliifadii uu noqday ayuu isaga u magacaabay inuu waali ka noqdo magaalo madiina uu kaba noqdo waxaana jirta waktigaasoo beecada yaziid intii dee isagoo aabihii nool yahay mucaawiya nool yahay dadka beecada laga sii qaaday oo arrinta lasii diyaariyey markaa qolooyin ibnu zubayr kaba mid ahaa iyo xusein ibnu cali iyo cabdiraxmaan ibnu abi bakrin iyo cabdillahi ibnu cumar iyabaa marka hore beecadaa diidanaa markii mucaawiya dhintay isaga la mucayoode cabdillahi ibnu cumar uu la mubaayacooday cabdiraxmaan ibnu abibakarna markaa maba noolayn xusein ibnu calina waa tii keentay sanada dabadood inay reer kuufa uba yeedhaano laakiin markii dambe arrinta ay ku dambeysay in la dilo cabdillahi ibnu zubayrna isagu maka waa wuxuu ka tegey madiine oo makuu tegey oo waxaaba la odhanayay caaidullah ama caaidulbeytba waa ninkii beytka magan galay oo kale malaha halkaasna gacantuu kuba dhigay oo haddaba ninkan oo jooga camr ibnu saciid baa ciidamo ayuu dirayey wuxuu u dirayey limuqaatalati ibni zubayr fii maka ina ina zubayr lagula dagaalamo maka arrimaha la yaab kale waxaa kaba mid ahaa in cabdillahi ibnu zubayr ay walaalahaayeen oo camr ibnu zubayr la odhanayey ayaa ninkan shurdadiisa madiina madax ka ahaa waa ciidanka ama askarta dee adigu shurdada ayuu madax ka ahaa walaalkiina la col buu ahaa markaa ninkan buu uxil saaray ama qaa'id loogaba dhigay bacsigaa la dirayay maalintan waa la dirayey walaalkiisi uu maka ugula soo dagaalamo isagaa hogaamiyey waxaana dhacday markii ciidankaa la dirayay dee halkii aynu soo marray rasuulkii ilaahay uu u hoyday habeenkii uu maka soo gelaya xajkiisii duduwa halkaa markay joogaan ayaa reer maka adugu dadka amida kusoo baxeen oo nimankii intay jebiyeen baa la qabtay camr ibnu zubayr ayaa la qabtay walaalkii baa markaa xidhoo jeel caarim la odhanayay buu ku xidhay markuu ku xidhay dabadeed ba waxaa jirtay niman laislahaa ibnu zubayr bay la jiraan oo reer madiine ahay oo ninkanina isagaa shurdada hayste oo uu karabaashay baa jirtay walaalkiina kuwiibu uga gooyey ama u qisaasay oo adigu sidii baaba camr ibnu zubayr kuba dhinto dee siyaasadu malaa kol haddii layskaga hor yimaado walaal iyo saaxiib iyo waxaa ma lahay adigu tiiba dee taa camr ibnu zubayr sidii baaba dee uu kuba dhintay oo nimankiibu u qisaasay ama uga gooyey dee karbaashku waa isagay la jiraan daraaddeed baaba de adigu malaa dhibtaasi ay u mudatay isagaana shurdada haystay nimankiibu aqaadahum oo adigu siibaa walaalkiina kuba dhintay bal marka arrinku horta waa qisadoo kooban taasba weeye in markaasaa abu shurix madiinuu joogay ciidankiina waa la dirayay kolley marwan ibnulxakamna xataa tale waa lahaa ayaan la dirin ciidankan gaarna wuu la hadlay camr ibnu zubayr mala abu shuraxana si riwaayaadka qaarkood kuba yimi ee markaa hadalkii u bal camr ibnu saciid waarigii ku yidhi waa kan wuxuu yihi iidan li ii fasax ayuha alamiiru oo dee kollay nin madaxa marka la hadlaya hadal dabacsan oo uu soo joogsan karo oo dee isagii aan eryin ama cinaad aan ku xambaarin baa hadalku yahay bal isidan wuxuu weydiistay inuu ufasaxo inuu hadlo inuu ufasaxo inuu hadlo iidan li ayuha alamiiru xadidka waxaan kuugu warramaya haddaad ii fasaxdo qawlan qowl baan kuu sheegayaa qaama bihi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay uu isla taagay qowlkaa algada waa maalintii labaad waa berri oo kale ahayd min yowmi alfatxi maalintii fatxu maka oo maalintii fatxu maka ay dhacday maalintii ku xigtay ayaa rasuulkii ilaahay khudbeeyey hadal buu la kacay hadalkaas uu yidhi ayaan kuu sheegayaaye bal ii fasax inaan kula hadlo weliba isu isagoo sheegaya inuu hagaag u xifdisan yahay ayaa wuxuu uhi qowlkaasoo samicatu ay maqashay udunaaya labadayda dhagood macnaa laigama sheegin weeye anaa dhegahayga ku maqlaya dee waa samictu oo kolley udunaaya waa ta'kiid nedhegi waa wixii laxa lagu maqlaya macnaa cidi igama war lay soo gaadhsiiyey may ahayn wawacaahu qalbi qalbigayguna waa weeleeyey waa xafiday uu dadiyo taas maan iloobin hagaagna waan u fahmay wa absaratu waanay aragtay oo rasuulkii ilaahay caynaaya labadayda indhood xiina takalama bihi welibana arrintu may hayn buu leeyahay inaan dhawaaqiisuun maqlayay ee bal waanan arkayay marka uu ku hadlayo oo de waa arrin kale waa sida dee uu xifdisan uu sheegaya markan uu hadlayo in codkiisuun imuu soo gaadhina waanan arkayay marka uu kuba hadlayay muxuu rasuulka ilah yihi annahu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh xamid allahi ilaahay buu ku xamdiyey wa asnaa calayhi waanu ammaanay uu ammaanay uma qaala wuxuu yihi ina makata maka xaramaha allahu ilaahay baa xaram ka yeelo waataynu soo maray casharkii xalayto xadiid aynu dee kollay soo dhaafin adigu soo laqbaynay ilaahay baa maalintii samooyinka iyo dhulka uu abuuray xaram kaba dhigay oo taxriimkeedu taxriimka rabbi uu xaramka kaga dhigay bay ku tahay xaram iyo meel xurmale ilaa maalinta qiyaamaha ilaahay baa xarimay walam yuxarimha annaas waxay dadku istilaaxood iyo heshiin iyo isku waafaq ay isku waafaqeen ay xaramun kaba dhigeen arrinku ma aha falaa yaxilu xalaal uma aha limri'in shaksi yu'minu rumaynaya billaahi ilaahay iyo walyawmi alaakhiri maalinta dambe waa tahyiij oo ruuxi inuu waxaan u dirmaa lagu xambaaraya oo ruux ilaahay rumaysan oo dee ruuxa ilaahay rumaysani daacadiisuu laasima ruuxa qiyaamo rumaysanna ee in lasoo bixin doono oo layso xisaabi doono rumaysanna wixii la amray buu u dirmaa wixii laga nahayay inuu ka dheeraadaa isagoo xisaab iyo cadaab ka baqanaya taasba weeye oosaba had iyo goor laysu raaciyaa limri'in yu'minu billahi walyawmi alaakhiri an yasfika biha maka inuu ku daadiyo daman dhiig uu ku daadiyo taasi wuxuu bannaan ma aha walaa yacdida waa xaramnimadii inuu gooyo oo bihaa maka shajaratan waa shajaratan fiiha geed ku sugan inta xaramka inuu gooyaba ruuxa mu'minkaa ilaahiyo maalinta qiyaamo rumaysan uma banaana fain axadun hadday dhacdo shaksi tarakasa inuu ruqsaysto biqitaali rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay dagaalankiisii fiyaa dhexdeeda uu ku dagaalamay dee adigu diyaar buu u ahaa dhinaciisa dagaalba kama dhicin ee dhinac markaa khaarij ka soo gala iyo ciidan kale khandamo meel la odhanayo oo ay niman isku urursadeen oo iyagu dagaalka bilaabeen oy doonayeen inay hor joogsadaan baa waxoogaa dagaali kaba dhacay haddaba hadday dhacdo ruux isaguna sabab ka dhigta eg daliishada xujaysto sabab ka dhigta ama u ruksaysto dagaal uu dagaalamayo rasuulka ilaahay dagaalkiisii oo dhan waa kaa rasuulka ilaahayba ku dagaalamay faquluu lahu kaa waxaa ku tidhaahaa in allaha ilaahay adina lirasuuli rasuulkiisa wuu fasaxay oo de waa muddo ma maalintaas inta idiin badnayd oo de inay daar gaalnima laga dahiraye wuu fasaxay walam ya'dan lakum laakiin idinka laydinma idmin oo idinku wax fasaxo u haysataan safki dima iyo dhiigaa ku daadisan ama dagaal taasi ma jirto waliba rasuulka ilaahay wuxuu hi wa inamaa adima wuxuu ii idmay li aniga fiiha waa maka dhexdeeda dee waa qitaalkii waa bahi baa keenayse saacatan min nahaarin saacad maalin ah saacadu waa miqdaar min azamaanun imaka maha saacadan maxuudada ah maaha waa maalintaa cadceed soo baxeedii ama subaxdeedii ilaa casarkii laga gaadhayay waa intay wax kastaana ku taab noqonayeen intaas baa xurmadeedii dee bal matala halkaa la joojiyay oo rasuulka ilaahay dagaal loo idmay waqad caadat waa maalintii labaad wuxuu leeyay way laabantay xurmata xurmadeedii alyoma maanta ka xurmata bilamsa oo maanta xurmadeedu waa siday shalay intaan rasuulka ilaahay aanu soo gelinen loo fasixin ay ahayduun oo maantana ee waa markii saacaddaasi ay dhammaatayba sidii ay ahayd oo ah inaan dhiig lagu daadinahayn oo lagu dagaalamahayn ayaa soo noqotay wey walyubaliq ha gaadhsiiyo ashaahidu ka jooga ee khudbadaydan maqlaya alghaa'iba ka maqan arrinkaas hal gaadhsiiyo dee halkanuun maahe meelo kala duwan baa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh cibaaradan liyubaliq ashaahidu alghaa'iba ay kagaba sugnaatiyeen mawaadin kala duwan oo ay taasi tahay dee caddayn in cilmigii la naqliyo la faafiyo sunantii iyo axkaamtii dadkii la gaadhsiiye wujuubkeed waa taasi ay tilmaamayso iyo bal ciddii dee bal matalan xataa khabar alwaaxid aqbalkii oo dee ruux kastaaba markuu mulsam ku ahaa inuu wixii uu maqlay gaadhsiiyo dee waxa weeyaan waa in laga aqbalo oo taa laga yeelaana waa wujuubkeed baa meeshii taala oo markaa xataa maha cadad tawaaturiya in la shardiyayo dee ab wujuub khabar alwa ama qabuul khabar alwaaxid taas buu yidhi waa rasuulkii ilaahay khudbadii uu maalintaa jeediyey abu shuruuxna uu u jeeday markaas hadda waktiganna waa dee lixdankii hijrada hadday ahayd ama xataa ay wax ka yar dambeysay waa sanadii sideedaad ee hijrada ayaa rasuulka ilaahay khudbadaa jeediyey saxaabiganna uu joogay faqiila liabi shureixin abi shureix baa waxaa lagu yidhi maa qaala laka camrun camar muxuu kuugu jawaabay oo camar marka saa tidhi muxuu kuugu jawaabay qaala wuxuu yidhi ana aclamu bidalika minka waa jawaabtiisii aniga kaa og oo kaaga aqoon badan bidalika arrinkaa iyo axkaamtan xaramka minka adiga abaa shurayxo waa hadal aan toosayn oo ninkaasi ashtaq oo dee saxaabigan kuba yidhi yaa abaa shurayxin muxuu yidhi ina alxarama xaramku laa yuciidu ma mangelinayo caasiyan ku caasiya walaa faaran bidamin dhiig mid la cararayna ma magan gelinayo walaa faaran bikharbatin macnaa wax fasaada ama tuuga iyo waxa adigu waa fasaadkii mid la ordayana xaramku ma magan gelinayo bal taas buu yidhi hadalkiisii tan buu jawaab ugaba dhigay dee bal ruuxu hadduu dembi sameeyo ama dil geysto dabada oo uu xaramkii magan galo waa run oo dee qisaastiina waa lagu oogayaa oo ma magan gelinaye laakiin dee ibnu zubayrkan uu ciidanka u dirayay intan midna kuma sifoobin intanna waxa weeyaan waxyaalahana isaga kamay dhicinoo waa iska muqaalado un bay ahayd taas oo isagu laba yimi ama hadal daahirkiisu uu xaq yahay laakiin wax dee baadila looga jeedo banaysi halkaa dhiig in lagu daadiyo la banaysto isagoon intan kuba sifoobina ayuunbaa hadalkiisani ahaa oo ina alxarama laa yuciidu caasiyan oo macnaha ma magan gelinayadu hadduu ruux caasiyo halkaa galay dee xaramkii waxa weeyaan mid magan gelinaya oo isagii uu ku badbaadaya ma aha walaa faaran bidamina waa ruux dhiig galay sida waxbuu dilay xaramkii buu magan galay kaasna isagiina kuma badbaadayo kaas xaramkii kaasna ma magan gelinayo walaa faaran bikharbatin halkan bal bikharbatin nusqooyinka muslim ama ruwaadda muslim guud ahaan iyaga malaa khadoo la fadxiyo ayaa dhacday kollay bukhaari ruwaaddiisa qaarkood asiiri baa bikhurbatin iyadu ay dhacday khadoo la damyo ay dhacday waxaana ay kharbadu ay tahay de imanka halkan waa fasa asalkeeda hore waxay dhahen waa sariqat libil oo alkhaarib kaa geela xada ayay khaarib odhan jireen walow dee macnuhu de waa fasaad guud oo khaasatan fasaadka noocaasa laakiin markii dambe sariqo guud ahaaneed ama fasaad guud ahaaneed baa loo isticmaalay oo dee asalka hore waa aldis lmufsidu fi lardi khaasatan kaa geela xadaya ee geela dhaca bal matalan e ama geela xada se waa kii isagu xumaan fasaad tuuganimo iyo waxyaalaha la ordaya halkaa magan galay iyada xaramkii ma magan gelinayo taas buu yidhi de intana markaa kollay ninkan uu ciidanka u dirayay kuma sifoobin wey bal kollay macno xadiidku waa inoo cad yahay khudabtii rasuulka ilaahayna waa socotaa xadiidkii xalayna kollay de wuxuu inooguba markaa sharaxiisu inoogu taab noqonayaaba umuurahan aan kuwan dambe ay isku midka yiinaan arki doono kuwaasun baa masaaishay wadaagsanayeen baan yar wada eegi doona xadaثnي زhayr بن xrb وcubayd للh بن سacيidi جamيعا عan الwlيd qaala زhayr زhayr wuxuu yihi xadaثna الwlيd بن mslm labadooduba wlid iبn mslm bay kaba warinayaan waa ninkii caalamka ah reer dimashq tdliiska badana lahaa qaala xadaثna الأwزaaعiي qaala xadaثnii yaحya بن abi kaثيiri qaala xadaثnii abu سlmةa huwa بن cabdالرaحman qaala xadaثnii abu hurayrata eg wixii wlid ka dambeeyey samاc buu xadiidkii inoogu isugu keen dee isku raac raacay welid baa tadliis badan baa lagu yaqaanaa de ninka mudliskana kolley xukunkiisu waxa weeye hadduu samaac caddeeyana waa la aqbalaa riwaayadiisa haddii aan meeshii samaac jirin oo can iyo waxyaalo aan sariix ku ahayn samaac la yimaadana riwaayadiisa waa laga joogsadaa bal intay wuxuun caddaanayaan laakiin arrin kaluu isagu sii leeyahayo tadliis ay yidhaahaan tadliisu taswiya lagu yaqaanaa macnaa ma ahaba sheekhiisa soke ama sheekii uu ka maqlayo raawigii intuu rido sheekha sheekhiisii uu guurayo oo iyada la eego un markaa cibaaradiisa uu sheekhiisa wax kaga warinayo ee dhexdu hadduu doono wax kaba ridaa waa oo markuu doono dee dhexdu wax kaba saaraayo saasuu sanadkii kuba timaamo dacafadii baa la saaraa inta badan taasi ay kaba dhacda laakiin maxay tahay markaa isaga de waxaa loo baahdaa ragga sarana in samaac meeshii jiro ama taxdiid jiro maanta tii way inoo wada dhan tahay dhammaan waa dad wax kala wada maqlay oo haddii imanka xadathani alawsaaciyu can yaxya ay halkaa timaada isagao wax laga joogsan lahaa bay hade walow dee saxiixa uu markaa taas xukunkoodu malaa kutubta kale kaba duwan yahay ee maanta waa kan wada caddeeyey samaacii caddeeyey wuxuu yihi markaas xadathanii abu hurayrata qaala anahu qaal lama fataxa allahu caza wajala markii ilaahay furay calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه waslm makata ilaahay uu rasuulkiisii maka uu furay ayuu qaama fi nnaasi kollayna waa maalintii labaad sade aynu aragno waa dadka dhexdoodiibuu kaba kacay faxamid allah asnaa caleyh de khudbadana iyo hadalkii oo wixii lagu bilaanayo ilaahay xamdigii iyo ammaantii uma qaala wuxuu yihi in allaha ilaahay xabasa uu joojiyey waa ka hor joogsado waa ka manciyey ka xabaasay can makata maka alfiila waa asxaab alfiil weeye waa nimankii dee maroodiga watay iyagoo hadda markaa dadka maka deganba qoom gaalo ay ahaayeen laakiin dee waa kanoo rasuulka ilaahay irhaasaadkiisi waxyaalihii dee nubuwadiisan iyo diinta imanaysa tamyiidka iyo markaa goboldhiga usii ahaabay tani kaba mid tahay mucjisa maaba irhaasaad waxay ta kaba cabiraan oo tan baa ilaahay uma badbaadiyey oo iyaguna diin bay sheeganayeen kuwana diinba may lahayne ilaahay waa kaa ka hor joogsaday oo inay soo galaanba waa ka manciyo waa kii dee kuba diray tayran abaabiil wasallada calayha iyaday taasi jirtuu ka xambaasay fiilkii asxaabtiisii wuxuu ku diray calayha calaa makata rasuulahu rasuulkiisa iyo walmu'miniina mu'miniinta waa kan dee iyagii uu fasaxay inay galaan oo xoog lagaga saaro nimankii ama dee lagaga qabsado wainahaa lan taxila liaxadin kana qabli wainahaa maka lan taxila lantan macnaa lan baan kaba dhigaynaa kolley sharaaxdii ama dee maan wada eegin sharaaxdee hadal ay leeyihin maan araga dee meesha maxalku maxal lam weeye sababto lantu waa xarfu nefyin waistiqbaal oo iyadu nefyi haba keentee laakiin wax soo socda waa tan mudaarica nasbinaysa laakiin lamtu waa tan oo iyaduba waa xarfi nefyi laakiin waa tan dee xarfu jasmi waa qalbi oo macnihii mudaarica ayay wax tegay kaba dhigtaa marka maxalku waxaa maxal maadi weeye oo maxalku waa maxal lam marka iyadaan lantana bmanaa lam un baan kuba fasiranaynaa wainahaa maka lan taxila uma xalaal noqonaysa markaa macluumaha sidan jumlada dambe ee umay xalaal noqon umay xalaal noqon liaxadin axad kaana qabli axad iga ka horeeyey xurmadaas un baa jirtay axad iga horreeyey u xalaal noqotay may jirin wainahaa uxilat waxaa lay fasaxay oo lay idmay anigao lay xalaaleeyey li aniga saacata min nahaari waa saacad maalin kaba mido waa miqdaarka aan sheegnay wainahaa lan taxila halkan bay maxalkeedii tahay meesheedii tahay iyo macnaheedii wainahaa maka lan taxila uma xalaal noqonayso liaxadi baxdi axad aniga iga dambeeyo xalaal uma noqonayso xurmadeedu waa ilaa qiyaami saaca waa saasba wey falaa yunafaru markaa kol hadday xurmadaa leedahay falaa yunafaru lama dirinayo sayduhaa ugaadheedii sidaasaa lagu daynaya meeshoodaa lagu sugaya walaa yuktala lama goynayo oo shawkuhaa qodaxdeedii oo geedkeedii qodaxda lahaa daalna goyn wixkii aan qodax lahayna min baabi awla weye kan dee qodaxda le kolko dhibkeena haddii la yidhi siha lagu daayo kii kalena waa min baabi awla yukhtalana bimacnaa yuktadacu weye inta badan alkhala waa ti aynu malaa soo maray oo waa radbiga ama caws adigu dooga kiisaas doogii weeye ama dee waxaa daaqa kiisaa qoyan in alkalana uu jamciyaa baan soo nidhi alcushbuna alkhala buu la mid yahay ama alhashiim iyo alxashiish iyagu waa kaa engegan marka kaasoo kale ayaa haddii la yidhaha khala ma khalaytu maala alkhala iyo ikhtalaytu macnaa waan gooyey weeyaanoo waxaan lagu goray almikhlaat kaba cabiraan almikhlana aalada lagu gooyo imanka geedkii oo kale iyo cubadu shawkuhana way noo dambaysaabe yuktala markaa macnaa yuqtadacu weeye qodaxdeedii lama goynayo geedkeedii saas ahaa walaa taxilu xalaal mana aha oo uma banaana saaqidatuha waa wixii dhacay ee ruux kaba dhacay ilaa limunshidin ku sheegaya tacriifinaya mucarif weligii uun mooyaane ruux kale uma banaana oo bilaada kale haddii uu ruux waxhelo ruux kale kaba lumay dee uu qaadaa muddo sanad baaba la tacriifiya wuxuu hadduu wax qiimo leeyahay sanad baa la tacriifiya sanadaa dabadeed ruuxii hadduu cid waayo sheegatay uu milkiyaya uu iska cuni karaa oo isagaa iska yeelanaya walow haddii maalin un uu yimaado ninkii lahaa uu sheegto wixii uu dee u magdhabaya haddaanu iska dayn laakiin sanad dabadeed waa milkiyaya ama maka iyadu saas way kaba duwan tahay oo iyadu waa meeshaa dee dadkii kolbay isugu imanayaan waa la kala tegayaa oo waxaa laga yaabaa muddo in laga maqnaado kolley iyada waana meeshaa dadku isuguba imanaya mawsimkii marka ruuxa in la qaadaa wax banaan maaha ruux weligii sheegaya mooye macna iyada tacriif sanadeed dabadeed wixii la helay laguma milkeeyo iyada waa tacriifkaa daa'imka ah iyo in la hayo un wixii ciddii lahayd loo hayo walaa taxilu saaqidatuha ila limunshidin waman qutila ruuxa la dilo lahu isaga qatiilun ruux lagaba dilo waa shaksiga ay dhacdo haddii ay dhacdo shaksi idee ruuxa qariibkiisa ahay uu qisaastiisa ama diyadiisa leeyahay laba dilo fa huwa kaa dee cid laga dilay bikhayri nadarayni laba ra'yi ama laba arrin kooda fiican kooda isaga u mudan waa kooda uu doorto ayuu leeyahay uu kuba sugan yahay oo maxay ah ima an yufta in dee fidyadii ama waa diyadiiya la siiyo yuftada la furtado macnaa waa an yucda alfidya fidye oo ah halkan addiya looga jeedo magtii looga jeedo in la siiyo oo magtiisii dee uu mag qaato weeye wa ima an yuktala waa qaatil hudhe kii dilay ee ruuxan hadduu camdi u dilay dee loo qisaaso labada arrimood macnaa labadaas buu isagu kala dooran isagaanay ku xidhan tahay hadduu diyo qaadanayo iyo haddii uu isagu ruuxii doonaya in loo qisaaso kol haddii dilkaasi uu camdi ahaa taasi iyo labada xaalo u dhexeeya faqaala alcabaasu cabbaas baa wuxuu yihi ila lidkhira ee inay waa ti aynu lafdigii horena kuba soo maray in imaka xadiidkan shawgii ubaaba kuba sugnaaye waxaynu hore usoo aragnay laa yucdadu shawkuha xadiidkii xalay noogu dambeeyey walaa yuktala khalaha lafdigaa daaqeedana lama guranayo lama goosanayo waxaa dad aanay beeranaya iyo iska baxaya lama taabanayo haddaba taas buu dee inay noocana waa alkhala buu kaga mid yahay nabaadkaa yaryar ee geedkii qodaxda lahaa maaha markaasaa cabaas muxuu ihi ila idkhira ya rasuul allahi fa inaa anagu najcaluhu waxaanu yeelnaa idkhirka fii qubuurinaa xabaalaha yaga ayaan yeelnaa xalaytaan taas soo sheegnay oo waa markaa dee iilka la dhiga meydkii labinkan halka iilka lagu xidhayo meelaha ka banbanaanaada ayay ku gufayn jireen idqirkaas weeye wa buyuutina aqalada iyaduna waan yeelaayo aqaladna marka ay dhistaan ee qoryihii iyo waxaa saqafkii dul dhigaan intaani ciid iyo waxyaalaha ama dee turab iyo waxaani dusha kaba saarin ayay meelaha qoryaha iyo khashabka ay dhigeen yar ka banbanaanaadee udhaxeeya ayay idkhirka ku gufayn jireen ama ay gelin jireen dee waana tii aynu soo marray xalay liqayninaana oo kii xadaadkooda ama saa'iq iyo waxyaalahaasee dabuushito u baahnaa waa wax hore ugu horayo oo isaguna wuxuu adeegsan jiray dharkiisa uu shidanayo waxyaalaha uu waxdee ku samaynayo ayuu horitaankiisa waiyo shididiisa u adeegsan jiray waanu u baahanay buu leeyahay maslaxadaasaa noogu sugan ee kaa nooga soo reeb faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam ila idkira idkirka mooyaane faqaama abu shaahin nin la yidhaaha abu shaah ayaa kacay warajulu min ahli yaman waa ta laynoo sii fasiro waa nin reer yamaneed ah magaciisa lama garanayo ee kunyadiisanu baa loo yaqaana waa ninkaas saxaabigee u joogay maalintaas waana reer yamaneed in waxaana jirta ha-dan un baa la aqriyaa haddii lagu joogsanayo oo abushaah la odhanaya iyo haddii la waslinayo imaka oon laguma joogsanayn labadaba ha-una ujeedadu maaha tani eta'dii marbuudada ahayd ee cinda alwaqfi ha u bedelmi jirtay qolooyintaa ku dabdiyeyna culimadu qalad bay ku tiriyeen oo bal matalan waxa weeyaan xaalada wasliga iyo xaalada derjigaba waxaa la aqriyaya un ha abushahba wuxuu yihi rajulu min ahli yamani waa nin reer yamaneed ahe faqaala ninkaasaa kacay oo wuxuu yihi uktubuu lii yaa rasuula allahi ii qora rasuulki ilaahay oo waa dadka amar khudbadan buu jeclaystay wuxuu ka baqdayna inuu kala iloobo oo uu hadhow ay dee bimuruuri lwaqti waxaan uu kala iloobo markaasuu doonay inay u qornaato ina wixii la qoray waa waxaa sugnaanaya dee waxa weeyaan ama kutiba qaras bay yidhaaheen ama yowma xufida farana wixii la xifdiyey waa cararaa laakiin wixii la qoray baa ruuxa u sugnaadee ii qora buri rasuulki ilaahayow faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi اktbuu لأbي شhaahin abي شhaah u qora khudbadaa qaala الwalidu axaadiista weli riwaayana way noo dambaysaa kollay macnuhuna waxay la tahay waa riwaayaadkii dee iyaga isu keen fafasiray waxyaalana way iskaba cadyiinoo laakiin masaa'il yaroo kooban unba ama halkan dambe kitaabada iyo wax yar un baan yar eegi doonaa markaan riwaayada dambe gaadhne rasuulka ilaahay wuxuu yihi اktbuu لأbي شhaahin qaala الwalidu walid waa ninkii sanadka xadiidka ku sugnaa caalimkii reer shaam ee dee atbaacu taabiciintii kamid ah awsaaci wax kaba warinayay weliid baa wuxuu ihi faqultu lilawsaaciyi waa imaamkii awsaaci baa waxaan ku idhi maa qawluhu hadalkiisani muxuu yahay uktubuu li ya rasuula macnaa ayu shayin yuriid muxuu uga jeedaa rasuulka ilaahay ii qora maxaa uu leeyahay ii qora waxaanu doonayay in loo qoraa maxay tahay tan buu weydiiyey qaala markaa awsaaci baa wuxuu ihi cabduraxmaan hadihi اlkhudbata alatii samicaha min rasuuli اllahi salى اllahu alay waslm oo wuxuu ujeedaa in loo qoro khudbadan uu rasuulka ilaahay ka maqlay taas buu leeyahy ii qoro waxaanu leeyahy ii qoro waa khudbada maha wax kale xadaثanii isxaaq ibnu mansuuri qaala akbarana cubaydاllahi bnu musa can shaybana can yaxya yaxya waa yaxya bn abi kahiir imaamkii qaala akbaranii abu salamata oo dee markii horeba sanadka wuu inoogu sugnaayey laakiin yaxya bnu abi kahiir baa inoogu sugnaaye imaka yaxya keliyu yidhi waana xadiidkii hore un duruqdiisii qaala akbaranii abu salamata waa kaa markii horeba ina yidhi marka hore inoola soctay ibnu cabdiraxmaan o abu salamata ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf annahu samica abaa hurayrata yaquulu abaa hurayru maqlay xaaluu ku qowlayo ina khusaacata reer khusaaca qataluu waxay dileen rajula nin min bani laythin reer bani layth kaba mida caama fatxi makata sanadii maka la furtay biqatiilin bisababi qatiilin qatiil sababtii kula dilo minhum iyaga ka mid ahayoo qataluuhu reerkaasi ay dileen anaa sanadii mahay kolley waa maalintii unbaabay dileen ama maalintii ku xigtay bay dileen waxay ahayd markii rasuulka ilaahay soo galay dee waa taa loo fasaxay isaan garanaynana n kaba warhayno xagga siirooyinkana ama siiradana waxyaalihii keenay in maka uu rasuulkii ilaahay dee cahdigii uu buro isagiiyo quraysh uba dhexeeyey taasna fatxigiina uu kaba dhasho waxay ahayd inay qurayshi niman reer bani bakri la odhanayo iyaga cahdigooda kuba sugnaa oo reer khusaacana ay col haayeenoo rasuulka ilaahay cahdigiisa kuma sugnaa inay nimanka u kaalmeeyeen qurayshi oo nimanka la miray oo la laayey oo dee bal matalan la laayey taas rasuulka ilaahay bay uba tegeen iyagoo arrinkaas dee iyaguna nasri iyo gargaar doonaya oo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh waa kii sidaa kusoo baxay waayo cahdigii way buriyeen qurayshi iyagaa burisay oo raggan hog iyo ragba waa lagu caawiyey marka taas cadaawadaasaa jirtay waana cadaawo hore oo dee muddoba udhaxaysay kollayna waana degaanadaas bay ahaayeen maalintii rasuulka ilaahay soo galayna kollay dee inay qatriguu fasax buu ahaaye malaha waxyaalo way dildileen be laakiin markii rasuulka ilaahay dee uu sheegay inay xurmadeedii soo noqotay oo ilaa maalintii casarkeedii ah uu yidhina joojiya dilka iyo waxyaalahaas waayo iyagaa dad waxyaalahaysan sameeyeen ama intiqaam waxyaalo way sameeyeen ayaa maalintii labaad iyadoo hadda iyagana rasuulka ilaahay u amray ayaa malaha musdalifo meelaheedaas baa nin reer bani layta bani laytkana waa reer layt ibnu bakrin u weeye waa reer bakri waa reer qolada layt ibnu bakri weeye ayay la kulmeen waana nin ay raadin jireen oo dad marka horeba kaba laayey oo nin weliba geesigood ahaa mala axmar iyo wax la odhanayo dilay oo ay raadsan jireen maryihii horeba ayaa halkaa lagula kulmay meeshiina rasuulka ilaahay waa joojiyey dee xurmadii way soo noqotay markaasaa ninkii la dilay rasuulka ilaahay baa loo sheegay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaasuu aadtaa intu ugaba cadhooday ayuu khudbadana jeediyey intaa weeye arrin kalena way nooguma sugan tahay oo abu hurayra muxuu kaba cabiray ina khusaacata qataluu rajula reer khusaaca nin bay dileen nin yaa kamidaa dilay khusaaco oo dhami meesha may joogin waxay u wada tashadeen maaha dee nin reer khusaaco kamida ninkan dilay ee arrinku waxa weeyaanu dee nin wuxuu sameeyaa majaaz ahaan qabiiladiisii waa taa inagaba waa taa ilaa imakada la idhaha reer hebel baa ninkaa dilay waa dad aan ogeyn baa dee taa dhici karta in iyagii dhib laba gaadhsiiyo ama taas waa arrinkaasoo waa nin iyaa kamida dilo waa adigu majaaz ahaan uuna ficil shaksi sameeyaa qabiiladiisii loo tiiriyey biqatiili minhum qataluuhuna waa markii hore reer bani layskaba dileen faukbira bidalika rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam arrinkaas baa rasuulka ilaahay loo sheegay farakiba raaxilatahu raaxiladiisii buu fulo fakhadaba uu khudbeeyo faqaala wuxuu yihi ina allaha caza wajala xabasa can makata alfiila maka ilaahay uu ka joojiyey ka hor joogsaduu ka manciyey maroodigii iyo asxaabtiisiiba wasallada calayha wuxuu ku salliday maka oo waxa weeya dee uu fasaxay rasuulahu wاlmu'miniina waa muddadaas alaa hooyay wainahaa lam taxila eg waa ti aan lahayn lamtii hore waa macno lam waa tan maka halkan cibaaradan lam taxila may xalaal noqon maki liaxadin qabli axad aniga iga horeeyey maki xalaal umay noqon walam taxila xalaal ma noqonayso hala banaysto oo dee waa taa aynu aragnayba dee waqtigaas xataa imakadan bucuusa lasoo dirayay waqtigaas ashtaqiya ay soo dirayeen dabadiina dee markii ay m dee kacbadiiba xataa ay dumi gaadhay waxyaalihii kuba dhacdhacay waa sanadii afar iyo lixdankii hijrada ninkii markaa xusein ibnu numayr sakuni adigu dee marka muslim ibnu cuqa markii uu dhintay dabadeed haddana xajaaj iyo adigu dee dabadeedna iyada way jireen istixlaalo dad kaba dhacay oo malaate ay ugu xumayd saddex boqol iyo toddobiyo tobankii hijrada dee dhibaatadii dhacday ee kumayaal iyo kumayaal dee maalin keliya lagu dilo yowmu tarwiya dadkii xajka yimiba wax saasi aanay kaba bixin saddex boqol iyo nimankii qaraamidada la odhan jiray malaacinta ahaa bal taase xajulmasadkana koob iyo labaatanka sanadood lama maqnaa waqtigaa sanada ilaa dee waxa weya koob iyo labaatan sanadood ayaa la maqnay maala sideed iyo soddonkii bal markaa istixlaalkaasi waa jiraa laakiin arinku xukumkii waa xukumkaa sharcigo waa inay xurmada leedahay xaaraam ay tahay dhig in lagu daadiyo in la banaysto xurmadeedna ayaanay banaanayn walam taxila liaxadin bacdi alaa hooyay wainahaa maka uxilat lii waxa lay fasaxay xalaal layga dhigay saacatan min annahaari alaa wainahaa maka saacatii hadii saacadan aan joogo oo markaa u khudbaynayay xaraamun ee waa mid xurmal oo xaraam ah laa yukbadu shawkuha qodaxdeeda lama daadinayo oo lama dee waa taa laa yucbadu lafdigaas iyo laa yuktala iyaba intan waynu soo marra waana isla macne laakiin asalka hore khabad oo kale haddii la yidhaha khabada shajarata waxaa loo isticmaalaa kollay masarku bacdu way reebantao khabada yakbadu khabdan haddii la yidhaha khabada sha waa geedka marka ama wax lala dhaco ama lalula si caleenta loo soo daadiyo caleentiisa looga soo daadiyo geedkii lamaba goyn waa caleentiisa laga daadinaya taas baa waxa markaa la daadiyo ee soo daatamaye waxaa soo daatay dee lulitaanka ama wax lala dhacay kusoo daatana waxaa lagu magacaabaa bacdu baa la fatiyaa khabad baa la yidhaha kalley ghazo macruufa hay-ana jirtay oo ama jeyshba ghazatulkhabad la odhanayay ama jeyshulkhabad la odhanayo sababto markay wax waayeen sahaydi ka goday gaajoodeen ayaa caleentaa daadsanayeen ee caleentaa cunayeen oo daanti markii dambe ilaahay subxaanahu watacaala naxariistii iyo fadligii abu cubaydat ibn ljarax baa hogaaminayay rasuulka ilaahay xayaatadiisiiba ahayd uu soo saariy daabada weyn ama nibiriga weyn ee alcambare ay ku wada naaxnaaxeen ee dee bil in ku dhowna ay hilibkiisa cunayeen ba oo sanadii sideedii amala taqriiban bal markaa waa qasatulkhabad waxaa loo yidhi waa tan haddaba imanka dee caleen badaxdeedii iyo caleenteedii lamama daadinayo dee goynti geedkuna waa taasba waa taa aynu soo marray waaba kan walaa yucdadu shajaruha geedkeedana lama goynayo walaa yartaqidu ma qaadayo oo saaqidataha wixii dhacay ilaa munshidun waa ku eg naashidna waxay idhaahaan markan dee ismiga tulaati ismigii faacil waa kii daalibka ahaayee doondoonayey baa naashid la idhaha wixii ka lumay naashid bay kaasi waa daalibkii munshid haddii la idhaahayo dee waa ficilkii baa rubaaci ismigii faacila dee ficil rubaaciya anshada yunshidu munshid ee fahuwa munshidun inshaadna maserkii kaasna waa kii mucarifka ahaa ee sheeg sheegayay naashidkuna waa daalibkii oo dee waxa weeyaan sida xadiidkii markii masaajida loo kale haddaad maqashaan dee man yashudu daalatano dhaha ma heshid iyo taas oo kale taas kuma dhaha thulaati ba naashid baa kaa la odhanaya kii sheegayeyna waa mucarifkii kaasna munshid bay noqon haddaba saaqidadeeda ma qaadiya ku munshida mooya ruuxu hadduu isleeyahay iska qaado oo imika weliba dee arrin kalea jirta dabca kalea soo geli kara dhulka kale haddii halkeennan oo ay ay kuba lumaan dadkiina ay dadkaa degan yihiin ee waxaaba dhici karta ruuxu ruuxii lahaa waad heli karta ee iyadoo mawsumkii la joogo oo marka xajku dhamaaday ayaamo yar dabadeedba la kala tegayo dhulka la tegayana dhul dheer ay tahay kollay rajihii baa yaraanaya ciddii ay ka luntay in lama helo marka ruuxii damac baa gelayo kollay la kala teg dib la isuguma soo noqonayo dee ruuxii kollay ma helayside iskaba qaado iskaba hayso taas baa meeshaa iman karta waa laga gooyey dee xurmadeed markaa ku isagu weligii mucarifa mooyaane de markaa de markaa ruux hadduu helo waa in meelaha dee ay ku ururiya ama laseegayey dee kolleyba suudaadka jira uun ee ruux weligii sheegayo mooyaane ruux kale uma banaano isla waad milkiyi karta ama mar uun rajaynayo inuu milkiyo waman qutila lahu qatilun dee qatlina waa jiray markaas xadiidka khudbada sababa ruuxa cid laga dilo fahuwa bikhayri nadarayni oo ninkaasi kolley waxaa laga yaabaaba weli inaanu islaamnima ninkaa la dilay ee ninkan reer khusaaco dilay ee bal adigu laba nadar laba ra'yi laba amar kooda mudan ee isaga u roon isagay taladu jirtaaye ayuu ka u roon yeelanaya oo maxay ah ima an yucdaa waa halkii ima an yuftaa aynu riwaayada hore kusoo marray oo waxaynu kusoo fasiray yucda alfidyat oo fidyadiina diyadaa ka dhignay in la siiyo maxay waa diyadii yacni diyata diyadii la siiyo وإma an yuqaad ahlu اqatiili waa ruuxan isaga wax laga dadka la dilay dadkii ehelkiisa in loo qisaaso kii kaloo dee ruuxii dilay inta la qabto waa dilkii camdiga ahaa la qisaaso qaala wuxuu yihi abu hurayra leh fajaءa rajul min ahli ymani nin reer yamaneedaa yimi oo yuqaalu lahu abu shaahid faqaala wuxuu yihi اktub bi ya rasuul الlah khudbadii baa cajab gelisay iqor rasuulkii ilaahayow faqaala wuxuu hi اktubu liabi shaahid faqaala rajulu min qurayshi de waa cabaaso waataynu soo marray riwaayaadkii hore kusoo aragne ila idkhira ina marku uu yihi rasuulka ilaahi khali iyo daaqeediina lama goynayo a yihi idkhirka mooye kaa nooga soo reeb rasuulka ilaahayo oo isagu istitaan dee rasuulka ilaahay buu u laqinaya isagu ka doonaya inuu usoo reebo oo taa ay istitaan talqiiniya kaba cabiraan faina najcaluhu fii buyuutina wa qubuurina faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam ila idkhira de ama ijtihaad ha noqoto ama waxyi markaa yimi haba noqotay idkhirka mooyaane wixii kale daaqeeda ah nabaadkeeda yaalna goynin bal baabka kolley axaadiistiisii way noo dhammaadeen macnuhuna inta badan waa daahire iyada halkanin kolley uu saxaabigan uu yihi ii qore rasuulkii ilaahay yihi uktubu liabi shaahid waxay dee daliil u tahay cilmiga qoritaankiisa cilmiga haddaan la qorin waxba cilmi inama soo gaadheen maanta cilmi ina soo gaadhi laha ma jirin qoraal buu inagu soo gaadhay qoritaankii cilmiga la qorayay dee kolley axaadiid kale oo kala duwan oo taa kuba soo aroortayna way jiraane laakiin kitaabkeennan bay kuba sugan tahay xadiid ama nahyi ayaa kuba sugan oo waa inoo dambeeya rasuulka ilaahay xadiidu leeyahay weeye oo uu kuba yidhi laa taktubu canii ayra hayra alqur'aan aniga ha iga qorina qur'aanka mooye wax kale ha igaba qorina oo ruuxa aniga iga qoro waxaan qur'aanka ayni fadhiya muxuu ha tirtiro bal waa xadiidkaasa isna kitaabka kuba sugan marka xagga marka la eego axaadiistan keenaysa kani ka mid yahay cilmigii in la qoro dee xadiidkii kaba mid yahay iyo bal masalan xadiidkaa keenaya qur'aanka isaga waa la qorayaayo waaba taa dee saxa waqtigiisiina la qoraya rasuulka ilaahay kataba waxya ay jireen markii dambena waa ta aynu soo maray qoritaankiisi ama dee qoritaankiisina waa ta axaadiis ay inoogaba sugaya cahdiga abibakar iyo cahdiga cusmaan be bal xadiidkii iyo dee cilmigii kale mancinta iyota kuba timiya kuwan si la isugu geynayo horta ayaa dee meeshii bal kallay dariiqayay yeelatay iyadoo horta bal khilaaf baa jiray markii hore khilaafkii dabadeed waa inqiraaday waa lagu ijmaacay oo dee istixbaabkiisa iyo bal laga maarmaankiisa oo inaga inama soo gaadhin haddaan kitaabadaasi jirin laakiin see la isugu geynaya axaadiisan keenaysa idanka iyo xadiidkaas iyo bal wixii keenayey mancin keenayey kollay dee dawaaf malaa markii hore diidi jirayna way jireen be bal culimada qaarkood xadiidkaasoo inoo dambeeyo saxiixa muslim kuba sugan way cileeyaan oo waxay ku cileeyaan waa xadiid abu saciid alkudriye mawquufnimo oo walow uu saxiixa muslim isagoo marfuuco rasuulka ilaahay baa yidhi taas ba ay tahay haddana meesha cilay xagga sanadkiisa muujiyaan ay leeyihin mayo waaba xadiid abu saciid ku taagan aan rasuulka ilaahay gaadhsanayn bukhaariga baa taa kuba cileeyo saasuyada alfiyadiste wa bacduhum acalahu bilwaqfi waqfibuu kuba cileeyey bal haddii dee muslim waa kan saxiix yeelay cid kalena way saxiix yeesho aynu taa iskaba dayno bal waxay adigu kaba dhigeen kollay taas baa duruq dhowra ay u mareene barhkood waaba waqtigii qur-aanku soo degayey ay dhacaysayna dadka qaarkood inay xadiidkii rasuulka ilaahay ka maqleen iyo qur-aankii ay iyaguna ay meel ku wada qoraan oy suurtagal ahaydba ijtibaa meeshii inuu yimaado qur-aankii waxaan ahayn qur-aankiiba ruuxii uba qaatay inuu qur-aan yahay bal taas baa mancintan iyo diidmadan ay ahayd oo waa iyadoo laga cabsanayo ikhtilaad iyo ijtibaah laakiin markii dee arrin qur-aanka shuhroobay la bartay ee aamin laga noqday in waxaan qur-aankii kaba mid ahayn uu kuba darsamo iyada markaasaa idanku yimi barhkood baa dee nahyiga ka dhigay tanziihun ruuxii dee si aan xifdi un loo xifdigii aan dee kitaabada un loo ictimaadsano markaa xifdigu meesha aan ugaba bixin barhkood waxay kaba dhigeen xadiidkaasi inuu horeeyey ee axaadiisan idanku ay kaba damayso markaa mansuuq yahay bal waa duruq laysu maray lakin calaa kulli xaalin waa khilaaf suuray taasi waa xagga kitaabada cilmigii arrinta kale jirtaana xadiidka ta inoogaba sugana xaggan dilka iyo waman qutila lahu qatilun fahuwa bikhayri nadarayn tay noo cadaynaysaa waxa weeye ama xadiidka inoogu sugan ruuxii ruuxan la dilay weligiisaha ama cid ugu xigay khiyaar buu leeyaho sharcigu siiyey waa marka dilkuna camdi yahay weeye maaha markii kalena mar kale qisaasi ma timaadee hadduu doono kii qaatilka ahaa waa loo qisaasiya oo isagaa leh marka isagu haddaanu saamixin dee cid kale ma saamixi karto oo waa loo dili haddii uu doonana diyadii buu qaadan oo labadan xaalo isaga ikhtiyaarkiisa lama eegaya markaa ruuxii jaaniga ahaa xadiidka saasaa inooguma sugan ee haddii uu isagu doorto ruuxii iskaba cafiyana diyadii uu qaadna xataa diyadna waa dayn karaabe haddii uu doonana dee uu qisaastana de waa loo qisaasaya bal taas waana dilkii camdiga kolley xadiidka ta inoogu sugana taa weeye qolooyinkii culimada kaba mid ahaayee san shaaficiyada iyo dee xanaabilada iyo ama shaafici iyo axmediya iyagu san kuba tegayna waa ka xadiidku daahirkooda iyo qowlkooda uu xoogeynayo bal kuwa le meye qisaasun buu leeyahay iyo kuwa iyagu waxyaalo kale yidhi way jiraane lakiin xadiidka dee ti inooguma sugnayd ee naskiisa inooguma sugnaataa weeye ama umuurahan kale kuba tacalluqsan xaramka iyo xurmadiisa ee axaadiista waa umuuraha cad ee inoogu soo noqnoqday weeyaan ee daahirkeen uma sii baahnayn in lagu joogsado barhkoodna aan kasoo yar hadalay mar hore baabunahyi can xamli silaaxi bimakata bilaa xaajatin wuxuu u baabaysan yahay baabunahyi nahyintii la iskaba nahiyayey can xamli silaaxi hub in la qaato bimakata maka dhexdeeda bilaa xaaja iyadoona xaajo ama daruura jirin waa beledkaa dee dhiigba in lagu daadiyo aanay banaanayn waa beledkaa aaminke waman dakhalahu kana aaminan dee waxa weeyaan xaramka ilaahay kaba dhigay amnigaas iyo aaminka marka in hub lagu qaato haddaana xaajo iyo daruura jirin bal taas nahintii la iskaba nahiye ayuu baabkeedi yahay xadaثanii سلامة بن شhبيب qال xadaثna أعyن qال xadaثna معqل kollay sanadka horeynu usoo aragnay ibnu acyankan awowgii baa loo teeriye horeynu usoo aragnay ninkan xasan ibnu moxamed ibnu acyan ibnu acyan in laba yidhaha acyanku markaa waa awowgii magaciise waa xasan aabihii waa moxamed taasba weeye macqalkana macqal ibnu cubaydillaahi weeyaan aljazari oo isagana horeynu usoo aragnay can abi zubayr can jaabirin qaala anahu qaal samictu nabiya salى اllahu alayh wasalama yaquulu laa yaxilu xalaal uma aha liaxadikum axadkiin an yaxmila inuu qaato bimakata maka dhexdeeda ay fii makata asilaaxa hub oo maka dhexdeeda inuu hub ku qaato axad idinka idin kamida uma banaana waayo dee waa beledkaa aaminka beledkaa xurmadaa leh beledkaas dee waxa weeyaan aan in lagu dagaalamo iyo waxba aanay banaanayn bal markaa in waa dhulkaas in lagu qaataa ma banaana taas bu ihi bal xadiidku daahirkiisu kasoo reeb wax laga soo reebo xaaje iyo daruuro iyo ma jirto ee in lagu qaato hubba ma banaana rasuulka ilaahay waa nahiyey taas baa daahir ku yahay laakiin maxaa keenay bilaa xaajatin waana say dee jamaahiir alculamaa xadiidka kuma qaydaan waxaa keenay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ficilkiisii bay eegeen cumradii cumrat lqadaa rasuulka ilaahay seefahoo galkeeda ku jira ayuu la soo galay dee lama garanayn waxay reer maka yeeli inay cahdigii buriniya in kale heshiiskana taasaa ku jirtay inaanu hubkaa oo galkiisa ku jira uun mooye wax kale aanu la soo gelin oo hubka intiisii badnayd debed baa laga yime laakiin dee seefo qiraabtii kuma sugan ayaa la soo galay taas xaaje iyo baahi bay hayd oo dee iyagaa laga shakisnaa maalintii dee waxa weeyaan fadxu makana iyadana dee dagaal baaba loo diyaar ahaayo xaaja meeshii tirtay oo kan rasuulka ilaahay qaatay marka aan xaaja jirin in ruuxu u baahan dee waa taa xaajadii halkaasay kaba qaateen oo bilaa xaajatinta waa dee rasuulka ilaahay maka iyo cumrat lqada iyo fatxu makaye marka aanay xaaja jirin in hub la qaataa ma banaana baabu jawaazi dukuuli makata bigayri xraamin wuxuu u baabaysay halkana maka gelitaankeed jawaazi bayaani jawaazi dukuuli makata maka gelitaankeeda la galo bigayri ixraamin ixraamliin la galaa banaanideeda oo maka walow dee waa beledkii xarabkii kacbadii kuma taalay camalka ugu weynee lagulaba yimaadaana waa dee xajna waa loo yimaadaa cumrona waa loo yimaadaa ixraam weliba debad laga soo ixraamtaa lagu soo galaa laakiin haddii aanu ruuxu u jeedin ixraam xaajo kaleba u suurto oonu cumre iyo xajna doonahayn bal inay u banaan tahay isagoon muxrim ahayn inuu soo galo taasi ayuu baabkeedii oo axaadiisa aan ku arki doonaa xadaثna cbdاللahi بن مسلمة الqacnabiy وyaحya بن yaحya وqtaybaة بن سacيid waa saddex imaam saddexdooduba dee alqacnabina cabdالlahi بn مسلمة بن qacnab waa nin aad iyo aad xagga cibaado markay noqotiyo cilmi iyo barhkood baaba lahaa xataa sheekiisii waaba kaba mudan yahay marka janwanta waa kaga wen yahay alqacnabi koley muslim iyo bukhaariba dee sheekh buu uba yahay waana kan dee markay nagu soo noqnoqdaa qacnabi waana nin adigu dee cilmi iyo cibaado badan baa lahaa aad iyo aad kolley jaanibkaa uguba mudnaa weeye saddexdan yaxya ibnu yaxya qutayba ibnu saciidna waa raggaa aimada macnaa saddexdoodani ayaa muslim ka wada maqlay iyaguna sheekh keliya leeyihiina laakiin cibaaraad baa kala duwan marka muxuu yihi sheekhu ama alqacnabiyu qacnabi faqaala wuxuu yihi qara'tu calaa malik ibn anas eeg malik baa wada sheeka isaga maxay cibaaradiisu ahayd sanadka qara'tu calaa malik ibni anasin ama qutaybatu qutayba faqaala wuxuu yihi xadaanaa maliku isagu malaa dee namay hayn mar inay wada joogeen oo meel ay ku wada kulmeen oo ay ka wada maqleen way la kulmeen uno dee waxaa la arkaa midba beri buu u yimiye isagu muxuu yihi markaa qutayba xadaanaa malikun oo malikun mabay badnayn in lagu dul aqriyo mooyaane in isaga carabkiisa laga maqle laakiin waa kan dee siday keenayso haddii aanu dee qiraa'adiina qutayba isaga aanu ku idlaaqahayn ba taxdiid ku idlaaqahayn wa qaala yaxya yaxya isaguna wa lafdu lahu xadiidka inoo soo socdana eg lafdiga waxaa leh yaxya leh laakiin isagu muxuu yihi qultu limalikin malik baa waxaan ku yihi waa qiraa'adii unbay noqon waatan ay cardiga kaba cabiraan qultu limalikin أxadثka بن شhihاab عan أنس بn maliki أن النabiya slى الlaهu عalيه وsلم dakla makta caam الفتح وعalى rأسi مغfr أxadثka miyuu kugu kugu waramay بn شhihaabi ina شhihaab عan أنس بn maliki aنس بn malik uu kaaga waramay أن النabiya nebigu slى الlaهu عalيه وsلم dakla makta maka inuu galay camal fatxi sanadii fatxu maka bal xaal calىa ra'sihi iyadoo madaxiisa korkiisa miqfarud waa dee koofiyadii birta ahayd ee dagaalka loo qaadan jiray weeye miqfar uu gashan yahay dee ruux markaa muxrimina waataynu soo maray oo waxba ma xidho madaxiisa waxma saaro taas falama nazacahu markii uu iska saaray miqfarkii jaaءahu rajulun weli hadalkii waa socdaa saamiyuu kuu sheeguu kuugu warramay markuu miqfarkii rasuulka ilaahay saaray jaaءahu rajulun nin baa u yimi o faqaala yihi ibnu khadali ninkii ina khadal mutacalliqun wuxuu haystaa biastaari kacba kacbadu daahyadeedii iyo astaarteedii buu ku dhegan yaho hoosta ka galay isagoo isla aada badbaadin oo halkaas faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh haddaa dee xadahadii odnoo markaa uu rasuulkiina markaa yihi uqtuluuhu dila faqaala maliku ni xadahaka buu yihi taas miyuu ibnu shihaab kuu sheegay malik wuxuu nacam ha nacna nacamtu waa nacam xadahanii wey xadaanii bidalika arrinkaa waa iigu warramay taas buu ihi bal xadiidkan wax yar baan ku yar joogsanaynaa dhima lahuna waa umuuro istilaax ahaan caddaynteed iyo dee masalada xukunkeeda oo kuwa dambeba ay la wadaagsanayaan t hore waxa weeye rasuulka ilaahay isagoo dee miqfar xidhan buu soo galay axaadiisna cimaamad buu xidhnaabaa inoo dambaysa waanan jamcin doonaa biidn illaahi tacaala waxay taasi keenaysaa inaanu muxrim ahayn oo hadduu muxrim yahay dee cumaamad iyo koofiyadaasi ama miqfarka iyo muu xidheen ruuxii markaa waa soo geli karaa xaramkii maka uu geli karaa isagoon muxrim ahayn haddaanu xaj iyo cumro ujeedin waa taa xadiidka tan kaba qaadanayno kollayna ayn bal xukumka masaladu dee way dadkan soo gelaya dad waxa weeye waa dad had iyo goor shaqadooduba tay kasoo qaadnin jiddo degan ama jiddo baan idhaahna se mashhuurka mala laftiga sixitaankiisu waa jiddo in lama yidhaahe laakiin dee cidnama tidhaahbe bal markaas ruux degan halkaas ama meel kalebao kaba baxsan xataa xaramkii shaqadiisna ay maka toos wax kastaba imanaya mar kastaba imanaya kaasoo kale dee cidna ma odhanayso had iyo goor ixraamka kusoo galo waxaa la mida dee iyaga si ay kaba cabiri jireen culimada dadkaa noqnoqodkoodu soo noqnoqdo alxadaab iyo al markaa waxay kaba cabireen alxashaash iyo asaqaay waa waqtiyeedkii xaabada had iyo goor intuu xaabo magaalada keenayay ama doog iyo cawsiya meela uu kasoo guray dee si uu halkaa ugu iibsado xaramka waxii aan ahayn keenayay kii biya iyo waxyaalahaas dhaaminaya dadka had iyo goor noqnoqodkoodu soo noqnoqonayo bal markaa dee mashaqo adag baa ka imanaysa hadii la yidhaha markaasoo xaramkii gelaysaan ba exraamta bal kaasi markaa uu ka baxaya ruuxii haddaba aan ma ka imanaya waxa ruuxa had iyo goor dukuulkiisu soo noqnoqda aanu ahayn ma xaramkan iyo kacbada iyo xurmadeeda daraaddeed ma waxaa laazim ku ah inuu ixraamto mise maaha kollay shaafici iyo aimo waxay iyagu kuba tegayaan ay ku tegeen halkan ruuxu kaa aan tilmaanay marka uu yahay inay u bannaan tahay ixraam la-aan inuu galo kol haddaanu ujeedin aada cumraysatid ama aada u xajtid kollayna daliilkoodu aada buu u cad yahay adiladana ka mid weeye walow rasuulka ilaahi xaajo kale jirtay arrin kalena way jirtaayoo xadiidkii aynu soo marreen mawaaqiida waxaa kuba sugnaa minman araada alxaja aw alcumra ninkii xaj doonaya ama cumro doonaya markaa ninku haddii dhulkaa marayo inu xajba ujeedin ama cumro dee ixraam baa kugu laazima markaa lama odhanahayn ee ruuxa ay hadi aanu dhaafin waa ruuxii xaj ama cumro ujeeday bal taa weeye way jiraan culimada qaarkood dee ninkii daali isagoo cabsanaya ama dagaal u galay meesha ka saaraya laakiin ninkii aan taa ahayn ee aan ninkan had iyo goor kusoo noqnoqonayana aan ahayn ka dhigaya inuu ixraam tahay inay laazim tahay bal laakiin axaadiisan hayno iyo xadiidka aan hayno oo kale waxay xoogeynayaan un ama xujo daahira ay u noqonayaan sa imaam shaaficiya qoleyn ay kuba tegeen oo ah ruuxii nusug doonayay baa ixraamku laazim ku yahay kii aan doonahayn laazim kumaha taasi iyada waa mid waa masalada xukunkeeda arrinta kale bal halkan nacam faqaala maliku nacam nacam maxaan kuba fasirnay waxay ujeedadu tahay xadaanii bihi oo waxaana jirta dee cardigan ama cardiga qiraa'ada oo kale ama sheekha marka lagu dul aqriyayo sheekhu waa aamusan yahay waa iska fadhiya axaadiisna waa axaadiistiisii sheekhyadiisa uu ka wariyay laga warinaya waa dhegaysanaya wuu la socdaa ee haddii qalad dhaco wuu saxaya waxuu u fadhiyaaba taasba weeye bal markaa caynkaasa xagga warintan laga warinayo inuu yidhaaho iqraar waxaana yidhahaan kaba cabiro oo ah nacam inuu yidhaahaa shardi miyay tahi mise maaha oo kale xadiidkan saasaan ku aragnaa laakiin in badan baan soo arkaynay imaam malik oo kale qara'tu calaa malikin nacam la socotayna may jirin kitaabka way kusoo noqnoqotaa waxaa laga yaabaa haddaynaan habeenna arag habeenka kale waan arkaynaa qara'tu calaa malikin laakiin wax nacam aynu soo aragnay ma jirto meel meel waxa dhacdaba dee fa aqara bihi uu qirtay u qirtaydu nacamtan bay laba mid tahe bal adigu waxa weeyaanuun ruuxu kollay shardi kama dhigaana way fiican tahay une ruuxii haddii uu yahay ruux faahimo oo xusu dee soo jeedo oo laxan laba socda oo lagu idhaaho xadasaka fulan ama akhbaraka fulan waxba shardi ma aha inuu haa ama wixii nacam yidhaah ugu dambayn ee la socodkiisani uu qaladkii joojinayo u dhegaysanaya ayaa aamuskani waxay ka dhigan tahay wax qalada inuu ku aamusaa dembi baabay ahaan layde in waxay ka dhigan tahay iqraarkii laakiin tani walow barhkood ay samaaca marka sidan wax lagu warinayo shardi ugaba dhigeen tan aan hayno laakiin dee sida kutubta musalaxa ay noogu sugan culimada intooda badan ay kasagaan halkana sharaxda ay soo qaadaan waxba shardi maaha arrinkuna waa wixii cardiga ama qiraa'ada kaba imanaya nacamtani in badanna kitaabkeena taasi kumay sugnayn laakiin waa meelahay kuba sugantay waa jais tani in waana sida dhan ee taamka ah taa kalena waa jaisun baan leenahay xdثna يحyى بن يحyى التmيمي وqتaybة بن سعيد بن ثqفي qال يحyى أخبرnا وqال qتaybة xdثna معاaوية بن عmاr الدهني عن أbي زبير عن jابr عن جابر بن عبدالله الأنصاaري أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم dخلa mkة lftiga xadيiثka waan taam yeeli doonaaye waxa inoogu sugan معاaوية بن عmاr الدهني labada sheekee horena isagun bay ka wada warinayaan يحyى iyo qتaybة midna wuxuu yihi akbaranaa mucaawiyatu midna wuxuu yihi xadaanaa mucaawiyatu waa taas wey mucaawiyahana hore umaynaan soo arag adduhniyu reerkan loo nisbeynay waxay leeyihin waa jirib duhni la odhanayay oo reer bajiilo kaba mid ah ayuu tani ahaydba waa nin isagoo atbaacu taabiciintii raggoodii dambe adigu raggii ugu dambeeyey mahay waa kuwoodii dhexe dabaqadaa sufyaan ibnu cuyeyneya ayuu kaba mid yahay xaafid ibnu xajarna saduuqun min athamina ayuu kaba cabiraa waa si taqriib ku yidhaha lakin tahdiibu tahdiib oo taqriib asal u ah ayuu wuxuu kaba cabiraa lahu fi صaxiixi muslimi wanasaa-iyi macnaha kutubtan lixda ah muslim iyo nasaa-i buu kaga sugan yahay kollay mala bukhaari iyo kuwo kale ma abi da-uudne laakiin kutubtooda maaha asalkaa صaxiixa iyo sunanta maaha bukhaarina waa kutubtiisa kale mid kaba mida abi da-uudna waa maraasisha ee labadan kitaab buu kuba sugan yahay marka la eego kutubta usuusha ahe wuxuu ka cabiraa lakiin له في صحيح مسلم والنسائي حديث واحد متابعة في دخول مكة بغير إحرام وحديث كان أنayno وحق بن حجرna عباaradiisi mه تقريب waa تهdيب تهdيب أصلka تقريب u ah xadيiث keliya oo متaaبعة ayuu ku leeyahay صحيixa مسلم iyo نسائي labadaba oo ah رasuulka ilaahay maka inuu galay إحrاam laan waana xadيiث kan anayno bal adigu ninku waa kaas معaaوية بن عmاr الdهniy walow xadيiثkani de waa xadيiث cصب haddaan shawaahidda kale aynaan eegin xataa dariiqa dambena isagunbaa kuba sugan oo imaka halkan mutaabacadnimadii daahir ma ahe xaafid sheegay laakiin de markaan shawaahidda axaadiista kale eegnay shawaahidda haddii kuwaa mutaabaco kol kol baa shaahidka mutaabaca lagaba dhigaayo taas bay noqonaysaa bal waxaan lehay ninku xadiidkan uu leeyahay kitaabkeena wuxuu uhi jaabir ibnu cabdillaahi ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam dakala makata maka ayuu galay wa qaala qutaybatu dakala yowma fatxi maka macnaa waxa weeya labadii sheekhe muslim ayaa midna laftigiisu muxuu ahaa ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam dakala maka midna dakala ywma fatxi makata waana dee kolley macnuu waa mid keliya wacalayhi cimaamaة sawdaa isagoo cimaamad madow xidhan bigayri ixraamin ixraam li rasuulka ilahi cimaamad madow buu cimaamadna muu ixraamnayn wafي riwaayati qutaybata qaala xadaثana abu zubayr can jaabirin oo معaaوية mxuu yihi xadaثna abu زubayr ka kalena can abi زubayr xadaثna abu زubayr can jabir xadaثnي عalي بن حakيم الأwdiي qال أخبرna شharيك عن عmاr الدهني عن أbي زubayr عن jابر بن عبد اللahi أن النبy صلى الله عليه وسلم دkla يومa فتحi مkةa xaal عalayhi cimاamaة سawdاء cimaamad madow uu korkiisa ay kubas ama uu dee cumaamadan yahay الxadيiث kalea jira xadaثna yaحya بن yaحya وiسحاaq بن ibrahima qaala aخbarana wakiic can musaawirin اlwaraaqe ana shaaciru ahaa isna atbaacu taabiciintii kaba mida barkood ay yidhaahaan abihi sawar baa la yidhaha xadiidkan buu leeyahay kitaabkeena kuba leeyahay can jacfar bn cmr bn xuraytin can abihi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam khadaba naasa dadkiibuu ukhudbeeyey walxaal calayhi korkiisa cimaamatun cimaamad sawdaa-u madow cimaamad madow rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh uu xidhan yahay ama uu cimaamada yahay وxadثna abubكر بن abي شhaybة والحasن الحulwaniي والxasن الحulwaniyu qaala waxay dhaheen xadaثna abu samta عن مصاور الوراق قال حدثني وفي رواية الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه xadiidku waa kii hore uun riwaayo uu leeyahay ee labadan sheekhay muslim eeg wax yar buu ku kala duwanyin labadoodu marka hore waxay wada yidhaaheen xadathana abu usamata waa cibaaro keliya marka maxay can musawir alwaraaq saasna way wada yidhaaheen way wada leeyihin taasna laakiin musawir wixii kaba dambeeyey ayaa muxuu yidhi isagu markay noqoto waxa abubakr ibn abi shayba عن مصاور الوراق قال حدثني جعفر بن عمرو بن حريث رواية حصلنا محي أهين عن مصاور الوراق قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث مركا جعفر بن عمرو بي حدثني سمعت أي كنت نازعيا منه ومنصوب منه ومرفوع به النقم مركا إن أبو بكرنا حدثني جعفر بن عمرو ما رواية سكسقنيد ككلنا وحسن مال حلواننا وحكم سقنا قال عن مصور قال سمعت جعفر بن وراء بن عمرو بن حريث عن أبيه قال كأني وبا أنيgoo أنdور eegayo imka arkaya إلى رasuل اللahi صلى الله عليه وسلم على المنبر منبر korkiisagoo kuba sugan والحاaل عليه عمامة سوداء وقد أرخاa uu laalaadiyey raaricyo laalaadiyey طرفyha labadeedii طرف بيna كتفyه labadiisa garab dhexdooda ولم يقل أبو بكر أبو بكر isagoo على المنبر muu odhan khudbadun buu sheegay bal iyada horta mid weeyaanoo rasuulka ilaahay fadxu maka hadday ahayd markii horena mikfar buu xidhnaa baynu soo aragnay imikana cimaamad madow buu xidhnaa tanaafi kama dhexeeyo dee markii uu mikfarkii iskaba dhigay waaba ka aynu soo maray inuu mikfarkii iskaba dhigay ayuu waxa weeye cimaamadii xidhay ama marka horeba dee cimaamada uu ka hoos xidhnaa mikfarko si uu dee xadiidka iyo birta isaga xigsiiyo cumaam markaa mikfarkuna uu kaba sarreeyo mikfarkii uu iskaba dhigay taas bay horta tahay xagga madowguna ee waa bannaan yahay dhar madow in laba qaato walow dee bayaadka iyo waxyaalahaasi kollay mudnaanta ay leeyihiin oo cimaamadan madow arrintan qad arkhaad darafayha bayna katifayhina kollay waxaa nusqooyinka san baa wada dhacday darafayha tasni aljamcu bayna saxiixeynna san baa dhacday waa siduu qaadiciyaad leeyahay laakiin muxuu sheegay qaadiciyaad halkan sawaabku inuu yahay sii la yaqaanay ee labada darfood oo laba caaro oo la wada laalaadinayaa ma jirte waa daraf keliya la laalaadinayaaye inuu sawaabku yahay walow sa nusqooyinka ay dhacday waa qad arkhaa darafaha oo darafkeeda waayo markuu dee duubto markaa mid buu laalaadinaya maha laba darafoo mid kastaaba dee waxa weya goonidiisa yahay inuu bal matalan laalaadinayo taas laakiin kolle wixii ku tacalluqsan kitaabulibaas bay kuma dambeeyaan bal taa weeye arrin baa jirtoon soo yar dhaafay oo ah ibnu khadalkan uu rasuulku yihi dilo oo kale ibnu khadalku kollay magaciisa cabdilcuzena waa la yidhi cabdullahina waa la yidhi waana suurtagal magaciisii hore cabdilcuze inuu ahaa markuu islaamayna magacan loo bixiyo waa nin markii hore islaamay oo quraysha madiine tegey markii dambe ayaa waxaa dhacday intuu soo inuu nin muslima intuu dilay iyadoo hadda markii hore hawl loo wada diray mala hawl baa loo wada diray uu dilay nin ansaareed ayuu dib usoo make u yimi waanu ridoobay ruux muslim uu dilay uu ridoobay laba naagood oo kuwan heese kaba midoo markaa addooma ahaa oo uu de heese loo dhiibi jiray iyo marka ay muslimiinta ku caayeenna uu lahaa marka rasuulka ilaahay markii uu maka soo galay dhowr ruux buu kuba jiray oo iyagu ammaan aan haysan waayo dadka kale man dakala daara abi sufyaan fahuwa aamin man aklaqa baytahu fahuwa aamin man dakala almasiix fahuwa aamin oo dee meelaha haddii la kala gala aamin baa la siiyey laakiin waxoogaa dad koobnaa oo xataa dumar ay kuba jireen sida labadan oo kale oo iyaga aan amni laba siin isagaa kaba mid ah nin kaleo maqisi bnu subaabo la odhanayo isaguna intuu tegay oo uu islaamay nin muslima soo dilay walaalkii baa qalab lagu dilay dagaal walaalkii oo markii hore muslim ahaabaa nin muslime khada ahaan iyadoo dagaal lagu jiro u dilay intuu tegay oo diyadii wakti la siiyey ayuu haddana ninkii soo dilay markaasuu soo noqda u lahaa halkaas kasoo gabyayuu lahaa oo kuntu ilal awthaani awala raajicin iyo isagana ee waa la dilay nin reerkoodaa markii dambe dilay ninkana haddaba markaasuu is yidhi malaa kacbadaad ku badbaadaysaayo rasuulka ilaahay baa loo sheegay amnina ma jiro ammaan lama siin bal amarkaa jiray waa laga soo reebay markaas baa rasuulka ilaahi dila marka adugu dee barhkood baa yidhaha abubarza dilay zubayr baa dilay saciid ibnu xurayte laakiin bal qolooyinkiina dabcadan muslim aniga dabcadaydaa wax ku yar sugan yihiin waydin yar eegan doontaan halkaa markuu isaga uktuluhu wixii ka dambeeya hadalka waa dheereeyey sababtii loo dilay ee jumlada ugu dambaysa waxa ii qoran qaala ahlu siyar waqiila sacd ibnu xurays waana cibaaro wax ka maqan yihiin hooyikuwiina waxaa qoran bal ciddii sharaxaysatay halkaa aragtay qaala ahlu siyar waqiila sacd bnu xurays maxaa idinka qoran cidda sharaxaysata waa halka eeg xadiidkaa jaءa rajul faqaala ibnu khadr mutacaliq faqaala اktuluhu intaa sharxu u dheeriyeyna wowi ee waa jumlada ugu dambaysa weeye man intaan u gaadhin qara'tu calى malikin aan u qaban qaala ahlu siyari waqiila maye ma waqiila qoran mise wax kala qoran dabcaadka saasaa wada qoran waayo dee inay hadal hore muu jirin ciddii in wax qiila la yidhaahaa ma taalo oo haddii ay horeyso hebel baa dilo haddana nin kale la magacaabayo ee waxay la tahay bal cibaarada ay kolley nusqooyinka kalena waan ka wada hubsan doonaa haddii ay waxyaalo jiraan ee hadalka sawaabkiisu wuxuu noqon qaala ahlu siyari waqatalahu sacd bnu may saciid weliba sacd ma jiro dee saxaabigaasi waa saciid ibnu xurayta waa nin saciid ibnu xurayta la yidhaahbaa dadkii la yidhi uu dilay isaga iyo camaar iyobaa u tartama allaha adug bal saciid ibnu xurayt saciid ibnu xurayt oo waxaan filaya inay cibaarada asal ku noqon bal waana hubsan doonaa waqatalahu saciid ibnu xuraytin ama haddii ay hadal horeeyeen wax ka maqayin meesha waqatalahu zubayr ama abubarta waqiila saciid ibnu xuraytan sax bay ahaan layd laakiin waa hadal yar go-anuun baab in yar baan ku yar daraya baabu fadli madinati wa ducaa nabiyi salى اllahu alayه wasalam fiiha bilbaraka madiine fadligeedii iyo ducayntii rasuulka ilaahay baraka ugu duceeyey madiina iyo wabayaani taxriimiha iyadna inay xaram tahay caddaynteed wa taxriimi saydiha wa shajariha ugaadheeda iyo geedkeedna inay iyaguna xurmo leeyihin ama in ugaadheeda la taabtaano aanay banaaneyn geedkeedna la gooyo walow aan dee qaaliban jazaha ka yimaada maka aanay lahayn wabayaani xuduudi xaramiha iyo xaramkeedu bal inta uu gaadhsiisan yahay inta madiine xaramah inay makiba xaram xad bay lahayd gees kastaba madiine xad bay leedahay ilaa inta uu gaadhsiisan yahay kolley qayban baan ka yar arki doonaa caawa haddii ala idham xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna cabdالcaزيز yعni بn mحamed idarawandiy can cmr bn yaحya amaziniy almaziniy can cabaad bni تmimi can camihi cabdالlahi bn زayd bn caaصimi ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm qaala ina ibrahima xarama makata ibrahim wuxuu xaram ka yeelay maka dee waa ilaahay amarkii taxriimku u horeysiiye waa cadeeyey isagu uu muujiyey waa taa inu soo maray ilaahay maalintuu samooyinkiiyo dhulka abuuray inuu xaram kaba dhigay wadaca lahliha reer marka la eegona maka waa u duceeyo de waa kan rabbi inii askantu min duriyati biwaadin gayri di zarci iyo aayaadkeed iyo bal ducadaas wa inii anigu xaramtu madinata madiine ayaan xaram kaba dhigay kamaa xarama ibraahimu makata sa dee waana ilahay isna taxriimkii une saa ibraahim maka uu xaram ugaba dhigay wa inii anigu dacawtu ilaahay baan u baryay weeyo waan u duceeyo fii saaciha wa muddiha waa saaceeda iyo mudkeeda macnaha saaca naftiisa iyo mudkeeda maaha waa fima yukaalu fii saaciha wa muddiha waa labaduba waxay wax ku miisan jireen buu ahaa sida galaankii iyo dheglaydii oo kale haddaba saaceeda waa waxa lagu miisayo saaceeda iyo mudkeeda in ilaahay barakeeyo dadkii waxaan bilaada kaleba aan ku filaanin ay kuma filaato ilaahayna badiyuu ziyaadiyo haddaba fii saaciha wa muddiha bimilay ma dacaa bihi ibraahimu liahli maka nebi ibraahim reer maka wuxuu ugu duceeyey labalaabkii baraka ah ayaan ugu duceeyaana madiina وxadaثnي abu kamil الجaحdariي qal xadaثna cabdالعaزيز yعni بn اmkhtar xa وxadaثna abubakr بn abi shaybta qal xadaثna khalid بn mklad qal xadaثnii سlayman بn bilal xa وxadaثna isxاq بn ibrahim qal aخbarana الmkzumiy qal xadaثna وhayb kulhm can cmr bn yaحya huwa اlmaziniy bhada اsnaadi ama xadiiث wahbin waa da intaa eeg xaada ka horeyso un maazina waa camr bnu yaxyi markii horeba daawara wardi ka wariyey ayay qolooyinkan kalena ay la siman yihiin ama xadiidu wahaybin faka riwaayati daarawardiyi wahayb bnu khaalid xadiidkiisu riwaayadan kaba soo bixnay daarawardi buu lamid ahayo maxaya bimilay maa dacaa bihi ibraahim tasniyadaas wa ama sulayman ibnu bilaalin wa cabdilcaziiz ibn mukhtaar fa fii riwaayatihima bimy mila maa dacaa iyadoon la tasniyeyn intii ibraahim ugu duceeyey maka dee waa saaceed iyo mudkeeda wax lamid ah ayaanana ugu duceeyey وxadaثna qtaybaة بn سacيidi qal xadaثna bkr yعni بn mdrc an ibn اlhaadi yزيd بn usama عan abi bakr بn mحamedi عan cabdالlahi بn cmr بn cثman عan raafic بn khadiij cabdالlahi بn cmr بn cثman بn cafan weeye kolley camr bn cuثmaan horeynuu soo aragnay kana waa inuu dhalo isna taabici oo aada u qurux badnaa almuطraf la odhanayay waa taabici xadiidkan iyo xadiid dambe ayuu kitaabka kuba leeyahay waana nin hiqa can raafic bni khadiijin qaala qaala rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam ina ibrahima xarama makata ee waana taxriimkii ilaahay buu muujiye wainii uxarimu ana xaram waxaan kaba dhigayaa maa bayna laabatiha maka laba mee madiina labadeeda shiil madow ama labadeeda laabo inta udhaxaysa labadeeda xaro yuriidu wuxuu ujeedaa almadinata madiina damiirka min laabatayha waa madiina وxadثna cبd للh بن مسلمة بن قعنb qال xadثna سlayman بن بlal عan cتبة بn مسلم عan ناaفع بn جubayr أنa مrوان بن الحkم khadb الناaس dadka u khudbeeyey msلم riwaayo kuma laha xadiidka isagu ma warinayo umuurahan lakiin dikri buu ku leeyahay bukhaarي riwaaye waa ku leeyahay fadakara makata maka ayuu hadal qaaday intuu dadkii hadda isagoo madiine jooga khudbeeyey ayuu maka iyo qiimaha ay leedahay iyo xaramnimadkeeduu sheegay wa ahlaha ehelkeedu fadligooda iyo xurmataha waxyaalahaasuu xusay walam yadkur ilmadiinata madiinana muu xusin wa ahlaha wa xurmataha xurmaday madiinileeda iyo ehelkeeda ma hadal qaadin fanaadaahu raafic ibnu khadiij saxaabigaas baa u dhawaaqay oo reer madiina ah faqaala wuxuu yihi mali waxay ii sugnaaday muxuu yahay asmacuka aan ku maqlayo ama xaal aan ku maqlayo dakarta adoo xusay makata wa ahlaha wa xurmataha walam tadkur ilmadiinata wa ahlaha wa xurmataha aanad hadal qaadinba madiina iyo ehelkeeda iyo xurmadeeda waqad xarama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu xaram ka yeelay maa bayna laabatayha labada laabo ama labada xaro ee madiina wabre iyo waaqin inta udhaxayso o dhan waa iyaga iyo waxaa udhaxeeya waa madiina intay ahayd ayuu rasuulka ilaahay xaram kaba dhigay aan dhirtiisa la goynayn oo ugaadhiisa aan isna laba dibinahayn wadalika xaramnimadkaa rasuulka ilaahay uu xaram ka dhigay intaasna cindanaa agtayaduu kuba sugan yahay fi adiimin waa harag oo haraga marka la magdiyo adiim udum iyo adam labadaba waa lagu jamciya khawlaaniyin kolley meel yamaneed bay ahayd malaa reerna magacii weeye waxaa laga yaabaa na hargaha meesha laga keeni jiray inay aada uga jilicsanaayeen oo ay wax qoraalka u isticmaali jireen haddaba arrinkaasi waa wax qoran wuxuu noogu qoran yahay harag khawlaaniyuu nooguba qoran yahay inshita haddaad doontana aqra'tukahu waawan ku aqrisiin waan kuu keeniyo waan ku aqrisiin haddaad doonayso oo arrintaas shaki kaaga jiro qaala wuxuu yihi waa raawigii xadiidka warinaya naafic ibnu jubayr waa nin quraysha caalim ahaa fasakata marwaanu marwan baa aamusay uma qaala wuxuu yihi qad samictu bacd dalika kaa markii oo ujeedadu xaramnimadka aad sheegaysaa wax kamida waan maqlay xaramnimadkaa wax kamida waan maqlay bal kolley axaadiistii madiina iyo xaramnimadkeedu way noo socon doonaan allah subxana watacaala ala alam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk allahuma zidna wala